فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana insha allah caawa waxaa ka mid ah qarax askar iyo sarkaal lagu dhaawacay oo ka dhacay gobolka gedo ciidamada itoobiya ee fariisimaha kule buurdhuuba oo hobiyaal lagu weeraray guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed oo iskuday dil ka badbaaday kadib markii qarax lala eegtay iyo ilaaladiisii oo dhimashay iyo dhaawac noqday guddoomiyaha degmada yaaqshid oo sigtay sarkaal ka tirsanaa nabad sugidda dowladda federaalk oo lagu dilay magaalada muqdisho weerar ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe oo dhimasho iyo dhaawac sababay xarakada shabaabul mujaahidiin oo weeraro foolkafool ah ka fulisay magaalada muqdisho waraysiya aanu la yeelnay xaaska suldaankii beesha habaargidir ee jubbooyinka oo shalay maraykanku duqayn ku dilay iyo weliba eeddadiis iyo nin kale oo ay ehel yihiin beesha baadicadde oo wabar ku caleemo saaratay munaasabad ka dhacday gobolka hiiraan ninkii dilay u dacwootooy baan maqli jiray waalidiinta wiilashoodii itoobiya dabka loo saaray oo jidadka si isdabajooga saxaafadda ugula hadlaya waxay sheegayaan in nimanka wiilashooda gatayo kuwii ay dhaleen ay dibadaha ku raaxaysanayaan guryo badan ayaa saq dhexe oo hin waayeel iyo isla hadal laga maqlayaa sidoo kale barnaamijka dhuuxa waraysada insha allah waxaad ku maqli doontaan in ka badan labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada amniga xukuumadda kaabuul oo lagu dilay weerar ka dhacay gobolka qunduus ee waddanka afghanistaan qarax ay ku dhinteen saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda al-wifaaq oo ka dhacay xero ciidan oo ku taalla waddanka libiya toogasho dhimasho iyo dhaawac sababtay oo ka dhacday waddanka sacuudiga iyo qarax xooggan oo ka dhacay waddanka sbain u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faahfaahs
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag qarax ayaa maanta sarkaal iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaa lagula eegtay gobolka gedo gaar ahaan inta u dhexaysa magaalooyinka doolow iyo luuq qaraxa ayaa wuxuu haleelay gaari cabdibilaah oo ay sarkaalka iyo ciidamadu saarnaayeen sarkaalka oo darajadiisu ahayd taliyo urur waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq waxaana la sheegayaa in ay dhaawacmeen shan ruux oo wasigu ku jiro sarkaalka la yidhahdo cabdirasaaq waxaa la sheegay in dhaawaciisu uu aad u daran yahay gaariga ayaa la sheegay in qaraxu si xun u waxyeeleeyey dadka deegaanka ayaa waxa ay maqlayeen qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan geesta kale ciidamada itoobiya ee fariisimaha ku leh degmada buurdhuube ee isla gobolka gedo ayaa maanta waxa ay la kulmeen weerar hoobiyaal loo adeegsaday ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay hoobiyaal ku garaaceen xeryaha ciidamada itoobiyaanka waxaa la sheegayaa in la arkayay xeryaha oo holac uu ka dhex baxayo ciidamada itoobiyaanka ee ku sugan buurdhuuba ayaa la aaminsan yahay in madaafiicda lagu garaacay xeryahoodu dhimasho iyo dhaawac ay u geysteen horey ciidamada itoobiya ee ku sugan buurdhuuba iyo degmooyin kale ee gobolka gedo waxay sidaan oo kale ula kulmeen weeraro madaafiic loo adeegsaday iyo kuwo foolkafoola oo kaga yimid dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maamulka koonfur galbeed cabdulqaadir c d ayaa maanta waxa uu ka badbaaday weerar ay la bagstay xarakada shabaabul mujaahidiin oo qorshuhu ahaa in asiga lagu qaarijiyo amaba lagu dilo cabdulqaadir c d ayaa la sheegay in saddex ka mid ah ilaaladiisu ay dhinteen afar kalena ay dhaawacmeen laakiinse waxaa la xaqiijiyey in asigu uu dirqi ku badbaaday isla markaasina walaac daran uu soo wajahay markii uu arkay qaraxa weyn ee asiga lala maaganaa in lagu dilo islamarkaasina ilaaladiisa qaar laayay qaarna lagu dhaawacay waxaa la sheegay in gaari ciidamadu ay saarnaayeen oo midka asiga uu saarraa ka horreeyey qaraxu uu haleelay qaraxan ayaa waxa uu haleelay xilli guddoomiyaha iyo ilaaladiisu ay ku socdaalayeen waddada aadaa baldogle halkaas oo maraykanku sanadihii ugu dambeeyey fariisin ku lahaa walow dhowaan ciidamadiisii uu sheegay in uu ka dadgureystay cabdulqaadir siidi ayaa dhowaan sidoo kale wuxuu ka badbaaday qarax ka dhacay deegaanka taxsiile ee isla gobolka shabeellaha hoose halkaas oo lagu dilay sarkaal caddaana iyo afar askari oo ka tirsanaa ciidamada la yidhahda danab ee maraykanka la shaqeeya waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay laba sarkaal oo midkooda uu ahaa taliyaha ciidamada danab kaas oo la sheegay in labada lugood ay ka go'een muqdisho gudaheedana maantay guddoomiyaha degmada yaaqshid ayaa wuxuu ka badbaaday qarax ay la beegsatay xarakada shabaabul mujaahidiin qaraxaasi ayaa la sheegay in uu ku dhintay hal ruux oo ka mid ahaa dadkii la shaqaynayay islamarkaasina ay ku dhaawacmeen laba kale oo mid uu yahay xogayaha guddoomiyaha xalayna magaalada muqdisho saddex fariisin oo ku yaala ayay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin weeraro ku qaadeen waxaana goobahaasi lagu beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah diryaanka hubka la iswadaarsanaya halkaa laga maqlayay faahfaahin dheeriyana kama aynaan helin haddii dhimasho iyo dhaawac halkaa ay ka dhasheen sarkaal ka tirsanaa nabad sugidda dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho sarkaalkan oo la ohan jiray dhuub cabdi mire ayaa rag hubaysan oo xarakada shabaabulmujaahidiin ka tirsan waxay ku toogteen gudaha suuqa bakaaraha waxaana la sheegay in halkaa uu ku qorbaxay dowladda federaalka ayaa goor dambe meydka sarkaalkaasi goobta ka qaadatay maanta ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa ay gobolka shabeellaha dhexe ku beegsadeen ciidamo marayay inta u dhexaysa gololey iyo qalimow waxaa la sheegay in halkaasi ugu yaraantii hal askari lagu dilay laba kalena lagu dhaawacay askariga la dilay ayaa waxaa laga furtay qori iyo boosh iyo rasaastii ku cabbaysnayd shalay diyaaradaha dowladda maraykanka ee gantaaluhu ku raran yihiin ayaa waxa ay duqayn ku dileen suldaankii beesha habargidir qaybteeda jubbooyinka degta suldaanka ayaa waxaa lagu dilay duleedka degmada jamaame waxaa la duqeeyey xilli uu u socday beer uu halkaa ku lahaa marka laga soo tagayna asigu duqaynta uu ku geeriyooday waxaa bas beelay gaari xaajiyad ah oo uu watay dowladda maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay duqayntaasi ku dishay saraakiil ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waa siday hadalka u dhigtay iyadoo maraykanka ay caado u tahay in xataa haddii xoole uu ku dilo gudaha soomaaliya uu ku tilmaamo in uu dilay saraakiil ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin suldaanka maraykanku duqaynta uu ku dilay waxaa la ohan jiray maxamed cabbaas haddaba idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu suuro gashay in ay waraysato xaaskii suldaanka iyo eedadiis iyo nin kale oo ay ehel yihiin codadkooda ayaanu idiin soo gudbinaynaa xaaska ayaana u horraysa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu maryan cabdi maxamed xasan waa tahay suldaanka maxamed cabbaas maxaas ku tihiin xaaskiisaa nahay waxaa beegsaday ama duqeeyey diyaaradaha maraykanka suldaanka ma al-shabaab muu ahaa mise shabaab meena suldaan habargidru ahaa xaaskiisaa nahay shan sac oo iga dhaqaaqay iyo bar duqeyntana way dhacday waxaa lii soo sheegay in duqeyn ay ka dhacday duleedka u socda beeraha haddii raggii ay ku kala careen waa asaga al-shabaab ma aheene ciidan ma aheene wuxuu ahaay suldaan habargidir ah oo ilmihiisa korsanayo oo cadkiisa soo dhacsanayo weligiisan dagaal ma gelin waxaa maqlay ninka oo baarka joogo muraale la dhahaayo inuu dhahay dagaalow ilagala baarkuu imaaday waa beentiisa waxna kama jiraan anigaana beeninaya warkiisa suldaan habargidruu ahaa waana la ogyahay degmada jamca waa laga waday kasaa nin kasta oo og caruurtaaba kuu sheeg wuxuu yahay taliska africom waxay sheegteen in xubno ka tirsan al-shabaab ay beegsadeen yaa la socday suldaanka markuu beertiisa aadayay keligiisa ayga amba baxay keligiisaa gurigiisa ka baxay shidaaluu qaatay khudaar la shubaayo watay keligiisaana baxay wax la socdoo dad mas ma jirin dad waa iska raaci jira oo beeraha uu iska qaadqaaday laakiin shalay wax dad ma raacin keligiisaa inta ka baxay wax oo al-shabaab la dhaho waxbuu sargaalu ahay afar ciidanoo wato staafaalne wax weligiis staafna ma wadan sargaalna ma ahayn suldaan habargidruu ahaay waa gartay wax caruur ah u ka taga ma jiraan afar caruura iiga tega saddex wiil iyo hal gabar marin cabdilla cawaale ala ira ah waa gartay suldaanka ay dileen maraykanka maxaa isku tihiin maxaa isku nahay eedaanuna anuu ahay gacanka xaq daranaa la dishi waan gartay suldaan maxamed cabaas maraykanka maxay ku beegsadeen wuxuu gardaray ku beegsadeen iyo dulun gacanta ka xaq daranaana disha allaha soo qabto waana ka xunnahay asagana naxariistii jinnaad allaha siiyo maraykanka waxay sheegteen inuu dilay sarkaal al-shabaab marka sarkaal al-shabaab muu ahaa ma ahayna al-shabaab ma ahaynin sargaal al-shabaab ma ahaynin nin shicibhu ahay nin masaaki oo beeraaleyhu ahay marka saasba ay tahay xaalid maxaad maraykanka leedahay marka maxaraynkanka allaha jabiyo allaha jabiyo allaha jabiyo allaha naga qabto muslimiintana allaha ka qabto cudurkana allaha u siyaadiyo subxaalaqaadirka rabbigan uu xuskanay inay cudurka alla u siyaadiyo karool feris la leeyahay allaha ku siyaadiyo allahana ka qabto muslimka wixii muslin ummada maxameda allaha ka qabto suldaanka dulan ayay ku dileen nin beertiisa u socduu ahaa wuxuu naga tagay shan saaci bar wuxuu u socday beertiisa shidaalka beerta hataa gaariga gadaal u saarnaa gaari saarif ayuu watay waxay ku dileen dulanay ku dileen wuxuu ahaa suldaanka beesha habargidir midda xigto ninka baarka joogo muraalna la dhaho waa beenaalo qaacin ah nin wuxuu dhahay dagaal ayuu ila galay ninkaas dagaalna ma galin dagaal u gal ma jirin waa nin nabadeed u ahaa waa gartay muxuu ka wadaa dagaal oo ila gale micnaha al-shabaab ka mid ahay ee, baarkaan ku dagaalanay meelahaasaan ku dagaalamay idaacadda v o aan ka dhegaysanay waa beentiisa waa nin qaacina ilaahay diintiisa ka baxay oo meesha joogo waa gartay een, taliska africom waxay sheegteen inay beegsadeen xubno ka tirsan xarakada al-shabaab Een, markuu baxay yaa la socday maxamed ciido keligiisa ayuu ahaa beertiisa ayuu u socday wadadan beerta waxay ku taalaa buuriine degmada jamama laga xukumaa wadadu ayuu safar ku aaday beertiisa u socday nin danihiisa socda oo raashinkiisa wata oo biyihiisa watu ahaa suldaan beeleed jubbooyinku ku ahaa suldaanka beesha habargidir wax ciidan iyo afaaro ciidan kuma jirin waa nin iska maskiin ah oo dadka u roon ma ahan shaba- shabaabna ma ahan waa nin m- magaciisa oo shicib iska ah oo magaciisa beer falata iska ah oo masaakiin ah ayay beegsadeen al-shabaab raadna kuma lahan intaas ayaan ku sheegaya kuwaasi waxay ahaayeen ehelka suldaankii beesha habargidir ee jubbooyinka oo shalay maraykanku duqayn ku dilay waxay ka hadlayeen gardarrada lagu maagay suldaanka ee maraykanku uu ku dilay maanta magaalada gaalkacyo waxaa ka dhacay isu soo baxa ka dhan ah madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor waxaana mudaharaadka dhigayay ehelada wiilal dowladda federaalk oo ay dabka u saartay etoobiya kuwaas oo lagu laayay dagaalka xukuumadda etoobiya ee aabay axmed uu hogaamiyey ay la gashay dhaqdhaqaaqa t b l f dadka ayaa waxay ahaayeen kuwa eraysan waxayna gubeen taayaro ciidamada qoorqoor ilaalinayay ayaa waalidiinta iyo dadka kale ee ehelka ah rasaas ku kala eriyey waxaana la sheegayaa dadka qaarkood in xabsiga loo dhaadhiciyey waxay dalbanayeen in wiilashii laga qaaday meydadkooda loo keeno magaalada muqdishona ehelada aaminsan in wiilashoodii ay ka mid yihiin kuwa lagu dilay dagaalada etoobiya ayaa si isdaba joog ah saxaafadda ugula hadlaya guryo badan ayaa laga ooyayaa hooyooyin badan ayaa ilmaynaya kuwaas oo qaarkood ay cudurro kala duwan qabaan sida sokor iyo dhiikar dowladda federaalka ayaa waxay ku digatay waalidiinta ay carruurtooda etoobiya askar ahaanta ugu geysay islamarkaasina dagaalka lagu dilay kuwana lagu dhaawacay waxa ay sheegtay in hadalladoodu ay yihiin kuwo siyaasadeed sida ay hadalka u dhigtay maantay hooyooyin iyo aabbayaal ayaa waxay isugu yimideen gudaha magaalada muqdisho waxayna la hadleen saxaafadda si adag ayay u garramayaan dadkani waxaanay sheegayaan in xubnaha dowladda federaalka ah ay carruurtoodu dibadaha ku raaxaysanayaan kuwa iyagu ay dhibaatada ka soo mareenna etoobiya loo askareeyey
meelay ku sugan yihiin hal sano iyo bar bay ku sii dhow yihiin waxaan codsanaynaa marka ilmaheennii inaan inaan nolol iyo geeri aan ogaanno waa nala codsi dawladdan ka codsanaynaa ilaa iyo hadda
waxaan ahay hooyo soomaaliyeed waxaa lay dhahaa nuurta macow nuur laba cunug baa iga maqan halna eedaanu ahay walaalkayaa dhala ogaan waaye halna walaashayaa dhashay meelaan ku sheegna ma naqaano madaxweynaha si deg dega ha noogu soo hadlo ilmahan carruur baa naga maqan ilmo baa naga maqan carruur baa naga maqan madaxweynaha haddoomu haddoo madaxweyne yahay isla raiisul wasaaraha walla ilmahanaa noola keeno meelay jiraan ma naqaano meelay jiraan ma naqaano labada kun labada kun labaatanka bishi lixaad toban iyo toddobadeedii baa toddoba tobankeedii baa la waday maala bishan juun war ma aqaano warkii oo dhan waa igu dhumay carruur baa naga maqan carruur baa naga maqan inay dhintaan inay nool inay dhintaan ma naqaano laa ilaaha ila allah maxamed rasuul marka waxaan rabaa waxaan rabaa ciyaalkaas intaasoo dada aa hadashay waxaan rabaa ciyaalkaygii meel in lagu sheego ciyaal badan baa iga maqan saddex cunug baa iga maqan meel kuma sheego ma hargalo ma hurdo ma hoydo ciyaalka waxaan rabaa ninka codkayga maqlaayo oo muslina inuu faataxada ii soo maro ciyaalkaygii meel kuma sheego ciyaalkaygii meel kuma sheego meel kuma ogi habeen ma hargalo maalin ma harsado ciyaalkaygii meel alla iigu sheego faataxada inay noo soo maraan codkayga ninkii maqlo faataxada inay soo maraan ciyaalkeennii meella kuma sheegno mana hargalo mana hoyano habeenii maalin waa soconaa wax wax noo sheegana ma aragno meeshaan tagnana waxaan nala leeyahay horta ka taga meeshaan horta ka taga waxba idinkama maqnaa horta ka taga waxaan ka codsanaynaa ninkii codkeenna maqlo oo muslina oo ummadda nebi maxameda oo ka naxaysa waxaan rabnaa codkeennii inaan intii muslima faataxada noo soo martaan rabnaa maantay hadafka halkaan iskugu kaayo keenay iyo hawshaanna kulmisay waa arrin aad iyo aad murugan noogu haysa weeye beerkayagii baan weynay keliyahayagii baan weynay ubadkayagii baan weynay dawladdii naga qaadayna waana maqli weyday waa wax kastana waa ka hadalnay wax jawaabana waa ka weyn ma ahan dawladdu inay isindha tirto isna dhaga tirto isna carab tirto waa inay ka hadashaa waxa ku maqani waa dad xoolo ma ahan haddii ilaahay kuu reeya badeeca maahan dad baa ku maqan dawladdu waa inay dadkaa noloshooda sheegto ama geerideeda sheegto ubadkii nin la askareeyey etoobiyaa laga iibshay iyo ertariyaa la geeyey iyo agsum baa lagu laayey madaxweyne waxaas waa u adkaysan weyna annaga waxaan aqbalaynana ma ahan codkaaga caddee wax sheeg ninka raggaahay waxaa fiican inuu wax sheego shacbiyadaana wax u sheeg shacbiyadaadi weeye ummaddii adigu aa madaxweynaha u ahayd weeye sidaan inaa walbahaar hal kelimooo adiga aad odhan kadhid inaa walbahaar iyo walwal ku abuurtid maahan in warkayga intaasaan ku soo dhowaynhaya codsi dheer iyo codsi gaaban intaba inay natixi geliso inay bani aadan baanu nahay ilmaha naga maqan kuwa naga maqan oo sidaas noogu dhibaysaan hadday idiin yimaadaan waalidkas uguu sheegaya dhibkii loo geystay suurtagalna maaha waalidkiis intuu gooyo inuu nin kale u shaqeeyo waxaana codsanaynaa owlaadda waa dhalnay idinkana ciidan bay idiin yihiin waa ciidamo qaran baad tidhaahdeen dad baa lalaayaan maqalnay adduunkii oo dhan baa isku kacay dawladdu haraggan ha iska rogto haddii wax jiraanna ha caddayso ha tidhaahdo wardadow geeri waa loo joogaa intaan baa dhimatay haddayse wax jirinna ha tidhaahdo dadkii baan idinla hadal siinaynaa waxaa la sheegayana annagaa beeninaynaa shacabka u raalli ahaada waalidka u raalli ahaada
magacayga waxaa la dhahaa faalmo yuusuf kulane waxaa iga maqan wiil wiilkaas oo layga qaaday bishii sanadkii hore laba kun iyo sagaal iyo tobankii bishii tobnaad shan iyo tobankeedii wiilkaas ilaa had xilligan hadda aan joogo weli wax wara kama maqlinin waxaa marka hore wiilkaas loo qaaday ilmaha waxaa la yidhi dugsi sar uu sanadkaas dhameeyey waxaa la yidhi jaamacad qadar ah laydiin geynayaa ilmaha waxbarashaa laydinku wadaayaa kabacdi waa laydiin soo celinaa haddii ilaahay idmo ilmahana saasaan ku dhiibnay wixii ka dambeeyana wax waraba waa ka weynaba waxaa noogu soo xigtay inna la dhaho ilmihiinni waa baabi'een ilata waxaa laayay bahalkii tigraalaysay madaxweyne abii baa la siiyey balaayo iyo hog baa noo socda annaga waa ma seexanno ma harsanno ma hoyanno bila aadan baan nahay ilaahay baana abuurtay idinkana ilaahay baa idi abuurtay waddankana idinkaa dawladka ah madaxweyne waxaan kaa rabnaa ilaahay inta ka cabsatid inaad ilmaheenaas hadday dhintaanna meydka noo keentid hadday nool yihiinna nolosha noo keentid ilaahayna aad ka baqdid baan rabnaa adduunyo waa waxaan aaqara la tegi doonaa maalinta qiyaabaha ilaahay waa kula xisaabtami doonaa allaha ku abuurtay ka cabso wadnahaana fadhiya cunto ma cunno ma seexanno ma harsanno allihii ku abuurtay ka cabso ilmahani waa maqan yihiin waa weynay meel ka raadina ma naqaano adaa ilmahani naga kaxaysa ilaahay ku abuurtay ka cabso haddaad ra-iisul wasaare leedihiin iyo haddaad wasiir baarlamaan leedihiin iyo haddaad baalkii leedihiin kulligiin intaa isku tagtiin ilmahani noo keena hadday dhintaana meydka noo keena hadday nool yihiina noloshooda noo keena xilligan tababar ilma kuma maqaadaan adduunka o dhan waa la wada keenaa kuwa deetariya ku xaraysaan maxaa maxaa fariisiyey dumaadka o dhan baad ka soo daldaleysaane hameenii maalin waa taagana mana harsana mana oyna waxa dhaca iyo waxa jiraan waa ognahay ilaahay ku abuurtay ka cabsa madaxweyne annaga nala tixgeli nala hadal shacabkaagii baan nahay allihii ku abuurtay ka cabso geysto warka la ii sheega ma raadiyo intaas waxaan leeyahay maalin ka mid a amaan war ay ilmahaasu leeyihiin kuu soo duulaa ood dhegaysataa wax dhagala oo kalaan ahay ma nolol aan ku nool lahay ma jirto dad iga wada liitaa jira oo dhibaataysan oo jiran oo sonkor qaba oo dhiikar qaba waxaan codsanaynaa oo maanta cod dheer ku codsanaynaa awraaddaas maqan oo geeri iyo nolol midna aan ahayn oo laba sano ay cagacagaynayaan oo noloshooda aan ahayn oo geeridooda aanaan haynin inna la ka shaafiyo oo dawladda dhagaha noo furto oo dhagaha noo furto oo noo dhaga nuglaato hooyaan nahay ragga waxay rabaan ha ku sameeyeen laakiin hooyooyinka cabanaya waa in dawladdu u soo jeesataa oo dawladdu ilgooniya ku fiirisaa oo hooyo soomaaliya nin walba hooyaa dhashay ilmihiinna fiiriya maanta inta madax ah nin ilmihiisu dalka joogaan ma jiro nin walba meel buu ku raaxaysanaya anigu xabaddan kusoo dhex koriye intaas oo maanta aabbe iyo hooyo hadlahaya nin maalin ilmihiisu waddanka ka baxeen ma jiro xabaddii soddonka sano ahayd baa nin walba ku dhashay ilmahaad maanta ka haysateenna waa labaatan jir waad dareemi kartaa labaatan jir waxa lagu soo koriyey mid agoonaha jira midaan maxay hayta maxay hayta wax walbaalaha ku wada jira dhibaato xun baadna haysatee dhibaatada waa in laga jawaabaa madaxweyne waxaad u dhaaratay dalka iyo dadkaad u dhaaratay annagaa ka mid oo hooyo soomaaliyeed oo ku hoos taagan calankaaga maanta oon awood lahayn albaabka aan garaacnana wax naga furaya male albaabka aan garaacno oo dawladda wax naga furaya male nin kastana waa naga faa'iidayste nin walbaaba hadal aanan qaadan karin buu noo keenaa dowladda hadalka ka soo yeerana kumaanaan qancin kumaanaan qancin kumaanaan qancin wasiiradaeedi weeye waxaa hadlahayaa oo annaga noo dhaartay weeye ninka maanta ka meermeerahaya geeridooda iyo noloshooda ma ku qancin mana ku qanci doono laakiin madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa ama madaxweyne am nin alla ninkii xil ka haya maanta dowladda farmaajo nin alla ninkii xil ka haya nin kasta ha u dhasho ninkii maanta xilka haya inuu ka dhiidhiyo oo nala hadlo oo waxna dhaho oo maanta keliya uu jawaab horta uun jawaab nala siiyo wargeeri waa naqaanaa kuwii naga horreeya dhidhintay aabbayaashoodan soo wada duugnay laakiin maanta dhibaatada jirta geeriya nolol male maalinba in youtube hadlo oo nin ilmihiisa biil ku raadsanayo oo anigu biil igu raadsado oo mid kale ma maxay tasaal oo xildhibaanada dawladda ka mid a laftigooda ay nin mas'uul ah uu ku hadlo yiraahdo saddex kun oo nin baa dhimatay maya maya maya maya kuwaasi waxay ahaayeen ehelada dhallinyaro dowladda federaalka ah ay u sheegtay in waxbarasho dibadda ay ugu qaadayso kadibna la geeyey waddanka eritrea oo lagu tababaray kadibna dagaalkii etoobiya ka socday la geeyey kuwaas oo la aaminsan yahay in badankooda halkaa lagu laayay beesha baadacadda oo waayadan kulamo isdabajooga lahayd ayaa waxa ay dooratay wabar wabar marka aad maqasho waa derajo suldaan amaba ugaas la mid ah munaasabad ballaaran oo wabarka lagu caleema saarayay ayaa waxay ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka hiiraan qaar ka mid a nabadoonnada beesha baadacadde ayaa munaasabadda ka hadlay الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت حن نمد حلفدي وبر عمر وبر عبدي وبر محمد وبر علي انت تميدي ee ka soo qayb gashay ugu horeeyaan boqorada ee nuqubada dhalinyarada odayaasha dhammaan walaayada gobolka hiiraan waxaan ugu mahad celinaynaa haddii aan nahay anoo ku hadlayo beesha baadicadda magaceeda iyo afkeedaba ee waxaanu leenahay mahadi ha ka gaarto dadkaas safarada kala duwan soo galay nooc walba ay yihiin mahadi ha ka gaartaan la leenahay waxaan ku soo dhowaynaynaa dadka diriska nale eh walaayada gobolka ugaasyada nuqubada waxaan ku soo dhowaynaynaa calool furan weji furan ku soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan halkan nooga bilowday caleemasaarkii beesha baadacadda weyn wabarkeeda wabar cumar wabar cabdi wabar maxamed waxaan asagana ku dardaarmaa in uu ilaahay ka dhiga kii kitaabka qur-aanka kariimka ah dadka ku hogaamiyo ummaddiisana ku horseeda ayaan mataqaanaa ugu ducaynayaa wabilahi towfiiq caleemisaarka aan iskugu imaanay wabarka baadacad waxaa malaynayaa wabarkii kow iyo tobnaad waaye annaga kanaan nafacnahay wax ka horreeyey waa jiraan aan dareensannahay ummadda muslimiinta eh waxaan ku soo dhowaynayaa wabarka aan keennay ma aha wabar ay leedahay jifo mase baadacadde waa wabar ka dhaxeeyo wixii diinta muslimka ku abtirsado oo allah ilaahay haddii arta ay ka dhaxaysa kitaabkaas ilaahay aan u keennay wax shaksi ee ma aha waxaad ka garan kartaan dadka meesha iskugu yimid qaabka ay yihiin iyo waxa kulmay waa kitaabkaas maahan annaka ma aha nin kastoo dhib soo maray iyo nin kastoo allah isoo rafaaday iyo ninkii soo qamaqaaday iyo cidda waddaba wax naga dhexeeya waa waxaan goon u leenahay ma aha waxaan rajaynaynaa ummadda kale oo walaalaha nahay mase aan diriska nahay inay ku daydaan oo allah ilaahay boqoriinta ay isu yimaadeen waddanka ay xukumaan dowlada islaamka oo ilaahayna siiyey ilaahay noo soo diray ay wax la qabtaan oo gacnaha isqabsanno haddaan intaynaan aan isqabsanno gaal annaka ma ku jirto xerada aan leenahay dadnimo xumaay nagu tahay inaan allah ilahay indhaha ka fiirsanno ilmahaas yarka oo ilaahay noo soo diray aan wax laqaban nasiib darro waayo waxaan leeyahay nin maqan iyo nin joogaba inaan kitaabkaas laba gacmood ku qabsanno aan u helino waana la soo geysiyey dhiigaa isku dhisan yahay intaan waa la soo waday maanta ana kaa taagan dadka taagan inay wax la qabtaan oo allah ilaahay dadka mas-uuliinta eh oo ay ugu horreeyaan boqoriinta nabadoonyada wixii ka hooseeya dadweynaha nin kastaba meesha aas ka mudan yahay aas wax ka qabta saasaa loo baahan yahay annaka wax badan aan soo wadnay ilaahay mahad ha ka gaarto walaayada islaamkeena ilaahay mahad ha ka siiyo marka waxaan leeyahay waxaas waxaan wada leenahay waaye inaan gacanta midigteeda ku qabanno oon wada ilaashano intaasaan kusoo dhaweynaa wabilaahi towfiiq بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله الله إسلامي إيمان إسكو كيدري أيا مهد إسكاله إلهي سبحانه وتعالى وحبضا إنا نكون مهدنا ونكون شكرا أيانا لقربا ثم الدبدات وحان معركتي مهد بلارن أسو جيدرينا ذاتك مرت شرفك وحفلتان كسو قيب قلي وباشا بعد عدو wabar cumar wabar cabdi wabar maxamed wabar cali xafladiisa dadka ka soo qayb galay oo kala duduwan waxaan leeyahay wabarka wabar islaami oo wabar baadcadda ay leedahay ma ahan ee keliya waxa waaye meeshaan anaga keenni maayne wabarka waa wabar islaami eh ilaahay subxaanahu watacaala asigana xilkiisa allaha u fududayaan leenahay ummadda oo maaragtay meeshaan keentine tii tabaacigeeda noqoto raacdo oo asigana xaqa maaragtay ninkiiba ku hogaamiya allaha ka yeela ilaahay subxaanahu watacaala annagane waajibaadaan kaleenahay naftirkeenna maaragtay dadka oo mas-uuliyiinta eh ay dhammaantood waajibaadka saaran ilaahay kuwii guta allah ka dhiga mas-uuliyadda culayska badan leh oo maaragtay wabar cumar wabar cabdi loo dhiibay ilaahay subxaanahu watacaala ha ugu fududeeya annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan ku garab istaagno oon maxaan ku ugu maciina intii awooddayna eh inaan waxba kala harinaan maaragtay ballan qaadaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم waxaa meeshaan la isugu imaaday oo intaanu muslimiin ay isugu imaaday oo reed baada cadde ee xalfadan u dhigtay waa wabar cumar wabar cabdi ayaa meesha la soo agaasimay ilaa saddex bilood ay arrintan lagu dhex jiray walaayadana la dadaaminaysay khayr allaha siiyo maanta xalfadii ugu dambaysay waayo wabarka mas-uulka la saarine waxaan leenahay mid mataqaanaa ilaahay oo u fududayaan leenahay waana garab taaganahay haddii ilaahay yidhaha inaan u heelanina oo ma aragtay wax alla maaragtay boorka aan ma aragtay ka dhawan dhawnina waxaan waa isu garab taagaynaa waana jecelnahay waana meeshana waa keensannay marka intaanu ummad een mataqaanaa ducadeeda ma aragtay ilaahayna ha waafajiyo waxaan leenahay isaguna kayrka allaha tuso ayaan leenahay diintana mataqaanaa isu kaalmeeyo oo annaguna ula kaalmaynana mataqaanaa waa isu garab taagannahay ilaahay aan ka rajaynaynaa inana waafajiyo diinta wanaagga badan leh oos ilaahay noo keeni inaan gacanta ku qabsanno wa cadowgana aan ka dhicinina ilaahay na waafajiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم mahad waxaa iskale ilaahaygii annagoo islaana mu'miniin ee meeshaan ugu soo kulmiyey caafimaad qabno mahaddaas alla ayaa u sugnaatay ilaahay baa iskale maanta calaymasaarka wabar cumar wabar cabdi xafladdan lagu calaymasaaraaye wabarka wabar cumar wabar cabdi waxaan leenahay wabar ummadeedu waa maahayna wabar qabiil ma aha wabar baacadda ma aha wabar ummadeed waaye waxaan leenahay asagana kii la mahdiya allah ka dhigo kii oo maanta xilkiisa guta allah ka dhigo kii kitaabka gacanta ku qabsado ummadiisa ku dhaqa allah ka dhigo annagana saasaan leenahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabada munaasabadda waxaa ka hadlay wabarka beesha baadacadde wabar cumar wabar cabdi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan ugu hambalyeynayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha kasoo qayb galay xafladdan qiimaha badan leh sharafta leh oo duubaka dhaqanka ka mid yihiin naqibada ka mid yihiin dhammaan culummada diinta hogaamiis ka mid tahay dadka waayeelada iyo dadka dhallinyarta ay ka mid yihiin abwaanada dhammaan waxaan ilaahay ugu baryayaa inays ilaahay diinta ilaahay kor ay noqoto diinta ilaahay kor aan ku dhaqanna diinta ilaahay aan ku dhaqanna diinta ilaahay aan xawjinna cadowga muslimiinta as ilaahay qabta walaaya islaamka ilaahay iskor ka dhiga ولا إسلام قال إله كرك ديك قال إله أسجبيه ثم تبين جوكتنا كر إله أسكديك عاد المسلمين إله أسقطه وبالله وتوفيق taasuwuxuu ahaa wabarka baadacadde munaasabadda beesha baadacadde ay ku soo bandhigaysay wabarka ay dooratay islamarkaasina ay ku caleema saaraysay waxaa soo xiray waaliga walaayadda islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan الحمد لله الذي أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا نعمك فراها بضنا الله ونوغلي ويقوي انتهي نعمة إسلام إيمانك الحمد لله الله مهد إسكاله بعد حمد الله سبحانه وتعالى مرت شرفت ككلت من مالها كلا دوان أنصاري يا مهاجرين بقى وأمهد علينا dadka meesha ka soo qayb galay waxay u qaybsan yihiin intaas waa aad mahadsantihiin dhammaantiin si gaara waxaan ugu mahad celinayaa beesha baadicadde oo wabarkaa qiimaha badan wabarka diimeed ah ayagu keensaday asagoo aan doonin ayaga doortay dadkaa muslimiintaana u jamciyey xafladdaa qiimaha badanna u dhigay aad baad u mahadsantihiin ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiinna xasanaadkaa idinkugu badiyo waxaan rabaa wabarka inaan kelmad dhaho wabar cumar wabar cabdi wabar maxamed wabar cali wabar cilmi ninkaa markan aad maqlaysaan abtirkiisu waa nin loo abtiriyey fir baa lagu keenay fir boqortooyuu ku joogaa hadduu tooso oo shareecadiisa ku tooso oo cadaaladda ku tooso oo uu ammaanada ilaaliyo oo mas-uuliyadda saaran uu garto inay tahay mas-uuliyad diimeed ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dayacayo wabarow wakhtigaaga kuu dhiman oo dadkaas ay walaalahaana ku soo doorteen intaasoo muslimiinana xafladdan qiimaha badan maanta ay ka soo qayb gashay noloshaada inta ka dhiman nolol diimeed ka dhig dadkaada waxaad ku matashaa diin ka dhig dadkaada waxaad ku matashaa cadaalad ka dhig karti iyo hufnaan ka dhig ha liicin rag baa dhinacaaga jooga ha dabcin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leey walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclowna in kuntum mu'miniin ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga garab iyo gaashaan kuu ah ha welwelin ha murugoon haddaadba muslim tood mu'min tahay ilaahay baa ku sarraysiinaya ha liicin baa ku leenahay dadkaaga la tasho dadka dhaqanka oho baadi cadamatolow ku doortay iyo waxgaradkooda diimeed kuwooda toosan la tasho walaalaha reer baadi cadde wabarkaan qiimaha badan keena waxaan leenahay horaan idinkugu mahad celinay keliya waxaan rabaa inaan idhaha waxaa weeye wabarka ku garabsiiya diinta islaamka wabarkaa ku garab siinina wax diinta islaamka khilaafsan ha ku boorinina ha dhuminina qabiilka iyo doonistiisa iyo wax hawada ku socda wabarka ha ku qulaaminina wabarkiina waxaad ku qulaamisaan mabda'a diineed sharaf iyo cizo baadicadda iyo cid kaleba waxay ku helaan kitaabka alle subxana wa tacaala quruxdaan iyo qiimahaan aad maanta leedihiin oo waxaanoo dad aho muslima isugu yimid oo inta toban geela la qalay dadku hadda ay leeyihiin cuntadii baysan dadka qaar gaarin maxaa ku hesheen meesha magaalaa joogta yaa isu yimid dad wada tukanaya oo hal qibla u jeeda oo hal tawxiid ah leh oo hal raaya wato oo gabdhuhu xijaaban yihiin oo odayada wada garwaa wey yihiin oo mujaahidiinta ayaga isdhex socdaan oo meel walba raaya ka taagan tahay qiimahan iyo quruxdan maxaa ku hesheen magaciina bini aadamku magacu waa iska jecel yahay ma ogtahay qof aan ammaan rabin ma jiro maantay ammaan baa idiin naaday amaantan maxaa ku hesheen kitaabka ilahay baad ku hesheen sunnada nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wabarkiina ka dhiga wabar diimeed ha leexinina intaa kadib waxaan rabaa meesha waxaa fadhiya dhaqan aad u tiro badan salaadiin badan baa la doortay ugaasyaa la doortay wabaraa la doortay malaaqyaa la doortay imaamyaa la doortay marka maxaa xilkeenna muxuu yahay garaadow maxaa matashaa barowse adiga maxaad matashaay ugaas iyo nabadoonow maxaad matashaan waxaad matashaan dad baad matashaan dadkaan ilaahay muxuu ka rabaa aad matashaan adigase ilaahay muxuu kaa rabaa wabarow ama ugaasow ilaahay wuxuu kaa rabaa subxaanahu wa tacaala dadkaan aad matasho in aad ku matasho oo aad ku hogaamiso kitaabkii nebiyullaahi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisii oo farayo in ayagu koonka dadka haysta kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam in koonka ay u sarreeyaan baa ilahay ugu talagalay in ay u hooseeyaan laguma talagelin jabuutiyaan murtada inuu jalalaqsi fadhiya ilaahay subxaana wa tacaala ma ogolo etoobiyaan buurya qab ahoo muxuu ahaa nasaaro ah inuu fadhiyo meesha la yidhaahdo halgan ilaahay ma ogolo meel kalena ilaahay uma ogolo dhulka si u dhan yahay muslimiinta iska leh annagaa iska leh macdanta ku jirta iyo shidaalka iyo barwaaqada annagaa iska leh sharafta iyo karaamada iyo sarraynta annaga iska leh wardad yahow hoggaanka ah oo wabar cumarka aan maanta dooranay ugu horreeyo oo nabadoon leh oo ugaas leh oo dad walba leh wardad yahow muslimiintoo walaalaha ah war cisadeenna iyo karaamadeenna waxay ku jirtaa dalkeenna inaan difaacanno diinteenna inaan u dagaalanno inaan u dhimanno ilahay baan idinku dhaarshaya maalkeenna iyo nafteenna iyo tabar wixii nagu jira kitaabka ilahay aan gelinno wabarka ay soo duubeen beesha baadicadde oo ay u keeneen dadkan muslimiinta oo walaalahooda beelaha kala duwan iyo wilaayada islaamiga hiiraan waa idanla qaadannay waana aqbalnay waana la shaqaynaynaa garabkiisaan nahay waa u ducaynaynaa adinkana waa idin ducaynaynaa kuwa garabkiisaanu ducaynaynaa alla subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo kii diinta alla uu soo dejiye nagu hogaamiyo alla subxaanahu ha ka dhigo kii munkarka la dagaalama macruufkana faro dadkiisa kii u roon allah ka dhigo khayr nagu soo kordhay allah ka dhigo insha allahu tacaala waxaan wadnaa hadiyad waxaan rabnaa hadiyaddaa inuu wareejiyo ugaaskeenna ugaas xuseen ugaas cabdullaahi ugaas maxamed hadiyadaas waxaan u wadnaa wabarkeenna cusub wabar cumar wabar cabdi wabar maxamed wabar cali wabar cilmi hadiyadaasu sida idiin muuqato waa raayadii tawxiidka waa calaamadii muslimiinta waa sumadda ay leeyihiin muslimiinta calaamadda ama sumadda ay leeyihiin dadka muslimiinta ah weeye waxa labaad oo aan wareejinayno oo hadiyadu aan rabno ugaaska inuu wareejiyo waa kutubka qur'aanka ah oo munazalka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey inuu wabarka ku wareejiyo waxa saddexaad oo aan rabna inaan wareejinno ugaaskeenana uu wareejiyo wabar cumarna lagu wareejinaya waxaa weeye waa seeftii ama qorigii ku difaaci lahaa kitaabka allah subxaanahu wa tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxa afraad oo aan wareejinayna waxaa weeye jucbaddii ama booshkii oo uu qoriga lahaa waa rasaastii lagula dagaalamayey cadowga allah subxaanahu wa tacaala waxaan rabnaa wabarka inaan gacmaha u buuxino hawl baa u taallo wabarka hawl baa u taallo wabarkeenna wabar cumar waxaa kale oo aan wareejinaynaa wabarka beesha uu ka dhashay ee soo dooratay gaari cusub bay u soo gadeen gaarigii qoriga u saaran lahaa raayatu tawxiid looga xidhi lahaa foolka hore ayaan rabnaa insha allahu tacaala wabarka inaan ku wareejinno waa gaari asagaa iska leh tolkii baa ku quruxsaday waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala daayaadkaas ugaaska uu guddoonshay ama uu u dhiibey wabar cumar ayaa waxaa noogu xirmi doona insha allahu tacaala fadhigeennii qiimaha badnaa ee xafladdii aad ku wanaagsanayd oo aan ku dooranaynay wabarkeenna qiimaha badan jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum kaasi wuxuu ahaa waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabxaan waa hagaag iminkana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana ka mid ah in ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabuul oo lagu dilay weerar ka dhacay gobolka qunduus ee waddanka afghanistan qarax ay ku dhinteen saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda al wifaaq oo ka dhacay xero ciidan oo ku taala waddanka libiya iyo toogasho sababtay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacday waddanka sacuudiga iyo weliba qarax xooggan oo ka dhacay waddanka sbain wararkaas waxaa isku soo dubariday oo halkan ka soo jeedinaya maxamed cali aadan هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka in ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada amniga xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay gobolka qunduus ee waddanka afghanistaan ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistaan oo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxay weeraro culus ku qaadeen saddex barkontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamada amniga degmada tashta ee gobolka qunduus waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday toddoba iyo labaatan askari askartii ku sugnayd barahan la weeraray ayaa waxay dhibaato badan ku hayeen dadka rayidka ah waxayna ku duqayn jireen madaafiic iyo gantaallo tuulooyinka u dhow iyo kuwa ka fog taasoo keentay in tallaabo laga qaado askartaas ayaa lagu yidhi war ka soo baxay mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistan dagaal kooban kadib waxaa mujaahidiinta u suuro gashay inay xureeyaan oo ay gacanta ku dhigaan saddexdii barood waxaana la gubay saddex gawaarida gaashaaman ah inta la xaqiijiyey waxaa weeraradan lagu dilay koob iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul kuwaasoo ku sugnaa goobaha la weeraray halka lix kalena lagu dhaawacay sidoo kale mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen agab ciidan oo ay ka mid yihiin laba qori oo kuwa noocyada culus ah laba qori oo m sixteen ah gantaalada ridada dheer dhowr qori oo ak forty seven ah bamgacmeedyo iyo qalab milatari oo kale qarax xoogan oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa goordhow ka dhacay waddanka sbain qaraxan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxa uu goordhow ka dhacay kiniisad ku taalla magaalada madrid oo ah caasimadda waddanka sbain warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxa iyo sababta ka dambaysa iyadoona marba marka ka dambaysa ay isa soo tarayaan khasaaraha uu geystay qaraxa dad ku sugan magaalada madrid ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in qarax aad u xoogan uu ka dhacay magaalada kaasoo jugtiisa si weyn looga maqlay xaafado ka tirsan caasimadda waddanka sbain wararka horudhaca ah ee ka soo baxaya qaraxan ayaa waxay sheegayaan inay ku dhinteen laba ruux halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen lix kale sidoo kale qaraxa ayaa burburiyey saddex dabaq oo ka mid ahaa dhismaha kiniisadda ee uu ka dhacay qaraxan geystay khasaarooyinka isugu jira dhimashada iyo dhaawaca sawirro iyo muuqaallo lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxaa lagu arkayaa dhismaha uu soo gaaray burbur xoogan iyadoona la arkayo gaadiidka gurmadka deg dega ah oo soo gaarayo goobta uu qaraxu ka dhacay wararka ku saabsan qaraxan ayaa ah kuwo isa soo taraya wixii ku soo kordhana waxaan dhagaystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyadeena soo socda insha allah qarax ay ku dhinteen saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda al-wifaaq ayaa ka dhacay xero ciidan oo ku taalla waddanka liibiya wararka naga soo gaaraya waddanka liibiya oo dhaca waqooyiga qaaradda afrika ayaa waxay sheegayaan in waddankaas uu ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay qarax xoogan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay xarun lagu tababaro ciidamada badda ee xukuumadda al-wifaaq oo ku taalla galbeedka caasimadda tripoli sida ay xaqiijiyeen warbaahinta maxalliga ah ee waddankaas qaraxa ayaa yimid kadib markii dab aan la garanayn waxa sababay uu ka kacay bakhaarka rasaasta ee xarunta naval academy oo ah kuliyad lagu tababaro ciidamada badda oo ku taalla deegaanka jansuur ee galbeedka magaalada tripoli ee waddanka liibiya macadda sababta uu dabkaasi uga kacay akadeemiyada magaalada jansuur oo qiyaastii afar iyo labaatan kilomitir xagga galbeed ka xigta caasimadda tripoli ayuu yidhi mascuud cabdisamed oo ah hafayeenka ciidamada badda ee liibiya sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxay muujinayaan gaadiidka dabdamiska iyo kuwa ambalaasyada oo soo buuxdhaafiyey goobta uu qaraxu ka dhacay iyadoo dab xoog leh uu qabsaday dhismaha afhayeenka ciidamada badda mascuud cabdisamed wuxuu kaloo sheegay in qaraxan ay saddex ruux ku dhinteen oo ay ku jiraan sarreeyo guuto jenaraal axmed ayuub oo ahaa taliyaha akadeemiyada naval iyo sarreeyo guuto saalim abuu saalax wuxuuna intaa ku daray in qofka saddexaad ee dhintay aanan la aqoon heybtiisa mas-uuliyiinta liibiya ma aysan soo saarin wax war ah oo ku saabsan faahfaahinta qaraxan iyo waxa sababay toona shalay ayay ahayd markii abaanduulaha ciidamada liibiya gaashaanla dhexe maxamed al xadaad uu booqday xaruntan maanta qaraxu ruxay ee lagu tababaro ciidamada badda taasoo lagu magacaabo naval academy isagoona ujeedkiisu ahayd in la dardargeliyo doorka hay-adaha caskariga islamarkaana gacan laga geysto soo saarista kawaadir khaas ah oo ka tirsan ciidamada badda ee xukuumadda liibiya toogasho sababtay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacday waddanka sacuudiga toogashadan oo ka dhacday bariga magaalada riyaad ee caasimadda waddanka sacuudiga ayaa waxaa lagu dilay askar ka tirsan sirdoonka xukuumadda iyadoona lagu dhaawacay mid kale afhayeen u hadlay xukuumadda sacuudiga ayaa sheegay in toogashadan ay timid ka gadaal markii booliisku ay isku dayeen inay soo qabtaan nin qori ku qabtay xaaskiisa iyo walaalkiis kadib muran xagga qoyska ah oo soo kala dhex galay wuxuu carabka ku dhiftay in iskahorimaad dhex maray ciidamada ammaanka ee sacuudiga iyo ninka hubaysan ay sababtay dhimashada laba askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee waddankaas halka mid kalena uu dhaawacmay afhayeenku wuxuu intaas ku daray in ciidamada booliiska ay gacanta ku dhigeen ninkan hubaysan isagoona sheegay in xabsiga loo taxaabay maxkamadna lasoo istaajin doono wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku eg yihiin
intaa ya dhegeystayaal kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaan barnaamijkan lamid dib ugu kulmayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي